bismillahi raxmaan raxiim samaka waa mahadsan tahay axaddii ayaa la waayey wiilka soomaaliga oo afarta sano jira oo la yidhaahdo aweys axmed cali oo degan degmada hopkins ee gobolka minnesoto runtii toddobadii subaxnimo markii la ogaaday in la waayey annagu markiiba goobta ayaan gaarnay haddaan nahay madaxdii jaaliyadda iyo booliiskiiba kadibna waxaa la bilaabay baaritaan axaddii oo dhan runtii waa la goobayey mondaydii ayaa waxaa la helay maydkiisii lix saac oo duurnimo runtii communitiga iyo dadkii deganaa magaalada hopkins iyo jaaliyadda iyo booliiskiiba baaritaan xoogle ayaa la baaray annaguna marka hore runtii waxaan tuhumaynay waxaa u dhowaa meel biyo ah oo wara biyahaas ayaa runtii xoogga la saaray oo lays odhan karay uu ku dhici karay marka biyihii baa laga baaray iyo goobo kalaba laakiin biyihii ayaa laga helay lix saac oo dirnimo isniintii bay heleen marka allah u naxariisto qoyskii alo tacsiyanaynaa aweys maxamed waxa waa afar sano jir soomaali ah degan magaalada hopkins marka welina hadda maydkii waxaa la geeyey sitaal ku yaalla degmada henbin ee gobolka minnesoto hadda annaga community ahaan iyo jaali ahaan waxaan isku imanaynaa berito si looga wada hadlo qorshihii aaska waxaa sheegtay ilmo yar oo afar sano jir ah marka ilmaha biyaha siduu ugu dhacay miyaa lagu riday booliska maxay idiin sheegeen ilaa iyo hadda xilliyada badanaa shirarkan horey u dhaceen gobolka minnesoto oo kale oo horey ayaa intaan u dhacday weliba gaar ahaan ilmaha qaba cudurka dhimirka ama loo yaqaan autismka marka dabcan cunuga familkan waxay waayeen seven in the morning laakiin siduu ku baxay iyo ciddii ugu dambeysay waxaasoo dhan booliiska ayaa hadda baaritaan wada waxayna la kulmeen waalidkii welina warbixin ma soo saarin cunuga muxuu qabay oo xanuun ah ilaa iyo hadda oo laga sheegay wuxuu qabay autism waa ilmahan qaba autismka ama cudurka maskaxda ah inta badanna ilmahaas runtii waa ilmo aad iyo aad u fudfudud carara u baahan taxadar dheeriya in la ilaaliyo marka waana jiraan ilmo badan oo soomaaliya oo qaba cudurka marka runtii marka arrintani dhacday annagu horena way u dhacday waxaan maantay la kulannay wasaaradda caafimaadka ee gobolka minnesoto waxaan ka codsanay runtii in la keeno qalab ama bayjar ama mashiin lagu xiro ilmaha oo atleast waxaa la ogaanaya qofka marka uu baxo locationkuu joogo arrintaana waa arrin marka u baahan in la horgeeyo baarlamaanka
maxamuud waxaa sheegtay in dhacdooyinka noocan ay soo noqnoqdaan marka maxaa keenaya oo soo celcelinaya waxaa imaan kala laga yaaba aqoon la-aan waxaa laga yaaba wacyigelin la-aan iyo waalidkii oo ku cusub yahay cudurkan sababtoo ah annaga ma naqaano cudurkan autismkaa sida loola dhaqmo waalidka iyo ilmaha marka wax nagu cusub weye saas baa keenaysaa maxaa ujeedinaysaa marka waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool minnesota ee dhacdadan hadda arkaya ama la socda kiiskan cusub ee soo kordhay waa runtii waxaan waalidka runtii kula talinaya marka ugu horeysa horta in tababara badan dowladda iyo communitigaba ay qeyb ka qaataan oo la siiyo dadka ilmahooda qabaan cudurkan autismka ah waalidkii tababar waalidka laftigiisii loo diyaariyo ama uu exertigareeyo sidii cunugan cudurka qaba uu la tacaali lahaa u hayn lahaa oo waalidka laftigiisii xirfad buu u baahan yahay iyo tababaro ula macbilo tan kale waalidkuna waxaa fiican inay u feejigan yihiin ilmaha oo kale inay gacanta markasta hayaan la socdaan sababtoo ah ilmahan qaba cudurkan way kaa tegi karaan waa kaa ordi karaan ilaa qof caadi oo normal maaya marka runtii taas waa mid midda kale tan aan sheegay oo xalka ah waa tan aan codsanayno in lagu xiro mashiin ama g p s la soconayo cunugan qaaqaysa iyo meesha uu joogo hadhowna u fudaanaysa haddii xataa uu baxo markiiba si loo ogaado hadda waxyaabaha dhacay oo kale cunuga intaas saaca oo dhan buu maqnaa lamana ogeyn taas baana keenta marka dhibka